halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala dhegaysataan barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa talaada ko iyo labaatanka bisha abriil labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir ah idinkuugu daahdahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah toddoba qof oo ku dhintay qarax ururka al-shabaab uu maanta la beegsaday makhaayad ku taalla magaalada muqdisho ma aha hoteel ma ahan meel kale oo caalami ah waa makaayad yar oo runtii aan ahayn xarun dowladeed aan ahayn hoteel aan ahayn wasaarad aan ahayn maxaa la yidhaha meel kale laakiin dad shacab oo masaakiin ay isugu yimaadaan halkaas ayay soo dhigeen gaari ay kasoo buufiyeen waxyaabaha qarxa nasiib darra waxaa ku dhintay muwaadiniin soomaaliyeed oon waxba galabsan waxaa kaloonu idiin haynaa waraysiyo aannu la yeelannay ehelada dhallinyaro soomaali maraykan ah oo f b i da ay ku soo oogtay dacwad ah in ay doonayeen inay ku biiraan kooxda daacish sidoo kale waxaad maqli doontaan guddiga doorashada somalilan oo ku dhawaaqday in doorashada guud ay somalilan ka dhici doonto bisha juun ee sannadka dambe soomaali wax ku noqotay duqaynta sacuudiga uu ka wada dalka yeman doodii gaabnayd barnaamijkai umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay barxadda hore ee maqaayad laga cunteeyo oo ku taalla magaalada muqdisho sidaana waxaa v o eda u xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada muqdisho ayaa v o eda u sheegay inay qaadeen ilaa afar qof oo qaraxaasi ku dhintay iyo lix qof oo markaasi ku dhaawacmay maqaayadan ayaa caan ku ahayd in ay yimaadaan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda u shaqeeya ururka al-shabaab ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkan dhinaca kalena dagaalka ka dhacay deegaanka taleex ee gobolka sool ee u dhexeeya laba beelood oo degmadaasi wada dega ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen shan qof halka ay ku dhaawacmeen shan kale sida v o eda uu xaqiijiyey doctor cabdikariin axmed diiriye qaar ka mida dadka ku dhaawacmay weerarkan ayaa loo qaaday dhinaca magaalada garowe xaaladda magaalada ayaa hadda degan maxkamad ku taalla dalka masar ayaa labaatan sano xadhiga ku xukuntay madaxweynihii hore dalkaasi maxamed mursi maxkamadda ayaa maanta oo salaaso ah ku dhawaaqday xukunkan dacwadan ayaa ahayd mid lala xidhiidhiyey dhibaato loo geystay dibadbaxayaal kasoo horjeeday xukuumaddii mursi sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii kuwaasi oo ku hor banaanbaxay xarunta madaxtooyada madaxweyne mursi ayaa ka badbaaday xukun diil ah oo suurtagal ay ahayd in lagu xukumo sidoo kale waxay maxkamaddu xukuntay labaiyo toban ka mid a madaxda ururka ikhwaanulmuslimiinka iyo taageerayaashooda xeer ilaaliyayaasha dalka talyaaniga ayaa dalbaday in xabsiga loo taxaabo laba ka mida dadkii ka badbaaday masiibadii markabkii dadka tahriibayaasha ahi ay saarnaayeen ee lagu tuhunsan yahay inay iyagu markabkaasi wadeen dadkana tahriibinayeen mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa goordambo isniintii shalay ah soo xaqiijiyey in ay kala ahaayeen wadaha markabkaasi macmalka ah oo u dhasha dalka tunisiya iyo kaaliyihiisa oo u dhasha dalka syriya kadibna ay soo saareen dad tiradooda lagu qiyaasay sagaal boqol oo qof oo kasoo dhaqaaqay xeebaha liibiya markabkaasi oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee masiibooyinka ay la kulmaan tahriibayaasha alla ayaa ilaa iyo shalay waraysiyo lala yeelanayay toddobiyo labaatanka qof ee ka badbaaday ra-iisul wasaaraha dalka australia tony abbot oo ay dowladiisa sharci adag ka soo saartay qaxootiga magagelyo doonka ah ayaa maanta magaalada cambera uga sheegay wariyayaasha in dalalka yurub ay u baahan yihiin inay arrinkaasi qaraar adag ka qaataan inta ay dadka dhintay badaha kula tacaali lahaayeen dowladda iiraan ayaa ku baaqday xabad joojin deg deg ah oo ka hirgasha dalka yemen madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in la joojiyo dagaalka islamarkaana la bilaabo wadahadallo lagu soo dhisayo xukuumad wadaag ah dalka yemen waxaa toddobaadkii afraad ka socda duqayn ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee xulifada uu sacuudigu hogaamiyo kuwaasi oo beegsanaya jabhadda xuuthiyiinta oo awood ku qabsaday qaybo badan oo dalka ka mid a ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay magaalada sanca maalintii shalay kadib markii diyaaradaha dagaalku ay duqeeyeen goob hubka lagu kaydiyo oo ay haysteen xuuthiyiintu waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay in ka badan boqol qof dhinaca kalena maraykanka ayaa mid ka mid a maraakiibtiisa dagaalka ee diyaaradaha qaada u dhaqaajiyey dhinaca xeebaha dalka yemen markabkan oo rosevelt lagu magacaabo ayaa ku biiri doona toban markab oo uu maraykanku leeyahay oo halkaasi ku sugan saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay in la ilaaliyo maraakiibta maraysa baabalmandab oo ah marin muhiim ah afhayeenoo hadlay gaashaandhigga maraykanka ayaa beeniyey in ujeeddada maraakiibta dagaalka ee maraykanku aanay ahayn in lagaga hortago maraakiib ay iiraan leedahay oo laga shakisan yahay inay hub u wadaan jabhadda xuuthiyiinta halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington sidaad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho afaafka hore oo makhaayadda banooda oo ku taala kasoo horjeedka hotel central qaraxan ayaa goobjoogayaasha v o e da u sheegeen inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa falastiin axmed iimaan ayaa qaraxaasi haddaba ka waraysatay afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf ugu horeyna waxa ay weydiisay khasaarihii ugu dambeeyey ee qaraxaasi geystay bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabnaa ugu horeyn inaan tacsi u dirno muwaadiniintan soomaaliyeed aan waxba galabsan ee naftooda ku waayey qaraxii arxan darada ahaa ee kooxda ugus ay ka geysteen mid kamida maqaayadaha dadku isugu yimaadaan ku yaala degmada xamreyn ee gobolka banaadir taasoo ay uga gol lahaayeen cadowga inay ku baabi'iyaan sida magacooda ku cad ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ma aha hoteel ma ahan meel kale oo caalami ah waa maqaayad yar oo oo yacni dadka ama low income-ka ay ay wax ka cunaan oo runtii aan ahayn xarun dawladeed aan ahayn hotel aan ahayn wasaarad aan ahayn maxaa la yidhaha meel kale laakiin dad shacab oo masaakiin ay isugu yimaadaan halkaas ayay soo dhigeen gaari ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa nasiib daro waxaa ku dhintay muwaadiniin soomaaliyeed aan waxba galabsan ayagoo halkaas si nabada ku xunaaya qadadoodii in si arxan darro ah ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ay si yani collective punishment ah waxa afka qalaad lagu yiraahdo inay dadka u dhibaateeyaan waxaa halkaas ku dhintay lix qofood oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo aan waxba galabsan iyo hal qof oo ka tirsan askarta ciidamada dawladda xilligaas aan shaqo ku jirin dharkiisa caadiga ah ee cad iska watay dhaawac wuxuu kor u dhaafayay in ka badan laba iyo toban qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo aan xiriir la lahayn ama ka tirsanayn ama shaqaalaha dawladda aan ahayn laakiin shacaba wayna dhigaysaa marka runtii in ay muwaadin soomaaliyeed meeshaas si gardarro ah wax ugu noqdo
qaraxyada sidan oo kaleetaa waa ay soo noqnoqdeen ma ahan kii koowaad kii labaad weliba waayadan aaday usoo kordhayeen maxay hay-adaha ammaanka ugu guuleysan layihiin inay qaraxyada noocan oo kale ay wax ka qabtaan maadaama la ogyahay in meel walboo dad iskugu yimaado ay bartilmaameed tahay ugu yaraan meelaha ku dhow xarumaha dowladda ammaankooda maxay weli usii liitaan runtii waxaan meel kasta ka dhacaan caalamka waa wax gaari inta waxyaabaha qarxa lagu soo buufiyey la iska soo dhigay dariiqa aan ahayn wax taagtikaysan ama ama ama ama in badan laga soo shaqeeyay laakiin gaari la rabo dad soft target oo ah shacab oo muwaadiniin aan waxba galabsan oo loo dilaayo keliya maxaa u nooshihin maxaa u ganacsanaysaan waxay kutusaysaa runtii weaknesska iyo daciifnimada ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed caalamkana meel kastay dhibaatadaas ku hayaan oo ay ay maxaa la yidhahda shacabka si xaqdarro ah ugu dilaan amniga magaaladana ma aha mid wax u dhibeyso waana wax ay rabaan inay shacabka ku dhibaateeyaan waxaanan leenahay ummadda soomaaliyeed inay u midoobaan cadowgaas dadka ganacsiga ku haysta goobaha ganacsigana inay ogaadaan gaadiidka hortooda lasoo dhigaayo oo cidda wadata inay ogaadaan in baabuur aan loo dhigo hadhow shacabka lagu dhibaateeya naftirkeeda inaan ka baraarugno hay-adaha amniga waa waa arrimahaas focuskay saareen sidaad ka warqabtaba inta la fashiliyey oo maalin kasta lasoo qabto ayaa ayaa ayaa ayaa runtii aada nambar u badan ah waad ogeedeen laba maalmood ka hor in hay-adaha amniga ay howlgallo qorshaysan ku qaarajiyeen maxaa la yidhahdaa horjoogayaashii kooxda ugus gobolka shabeellaha dhexe ugu qaaa waxay ugu yeeri jireen amniyaadka iyo iyo jabhaadka oo labadaas nin oo ahaa runtii dadka qeyb ka ah maskaxda dhibaateynta shacabka soomaaliyeed loo geysanayo marka way socdaan ka hortagii way socdaan maxaa la yidhahdaa burburintii shabakaadkoodii haddana dhibku wuu jiraa oo wuu dhacayaa maxaa yeelay waxa ay rabaan inay dhibaateeyaan waa shacabka shacabkao dhan na qoryamo wataan shacabkao dhan waxawaa isma ilaalin karaan amniga waa mahadsan tahay laakiin ilaalin karaa ha ha shaqaynta shacabka waa mahadsan tahay waxaa sheegtay in weeraradan ay muujinayaan daciifnimada al-shabaab dad badan laakiin waxay qabaan in sidoo kalena ay muujinayaan sida weli dowladda ay daciif u tahay oo ammaanka goobahaas oo kale aanay u xallin karin qaraxyadan meelaha lagu soo diyaariyaa dabcan baabuurta waxaa loo sameeyey taargooyin amba nambaro maxaysan weli u jirin in la dabageli karo baabuurka qarxay ama cidda iskalahayd ama sida lagu helay ama goobaha qaraxyadan lagu soo diyaariyo runtii waxaaso dhan waa la badanaa lasoo qabtaa gaariga qarxay taargadiisii waan haynaa oo hadda maanta ugu dambeeya la sarasgaraynayaa cidda ku qoran iyo cidda iibsatay iyo cidda usoo degay iyo wuxoo dhan macluumaadkii ku aadan hay-adaha amniga way hayaan laakiin maaha kuwo ay mediaha la wadaagayaan waa kuwo u baahan waxa la yidhahdo process baris baaristaas investigationkaas socdo markii la helo natiijooyinkii kama dambeysta ahaa waa oo lala wadaagi karo mediaha waa lala wadaagay lakiin baaritaanadii kale oo hay-adaha amniga ay wadeen iyo siday waxaan ku dhaceen iyo meelaha laga soo abaabulay waad ogeedeen qaraxii u dambeeyey ku fashilmayeen cadowga ugus xaruntii wasaaradda tacliinta hidaha iyo tacliinta sare in hay-adaha amniga ay tageen gurigii laga soo abaabulo qaraxaas oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha
dhinaca kalena shaqaalaha gurmadka ambilaasyada muqdisho ayaa iyaguna ka hadlay gargaarka caafimaad ee ay u fidiyeen dadka ku dhaawacmay qaraxaasi dadka wax ku noqday qaraxa ayaa la sheegayaa inay ku jiraan caruur doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waa madaxa ambilaasyada aamin ee muqdisho sahra cabdi axmed ayaa ugu horeyn uga warramay gurmadka ay fidiyeen
amin ambulance service yani dadkii aan qaadnay waxay afar qof oo dhimasho ah iyo lix qof oo dhaawac ah laakiin khasaaru intaas wuna ka wuu ka badan karaa oo way u dhici kartaa gaaw kaleeto oo qaaday ama gaadiid kaleeto oo si khaasa loo leeyo qaadqaaday way dhici way jiri karaan adinka ma ahane ambalaastiinan aamiin ma ahane ma cid kale ayaa dhaawacyadii dhimashada goobta ka soo qaadaysa
runtii horta markii meeshan wax la qaadayo ama dhaawac ahaata ama dhimasho ahaata cid hadda gooni looga daeeyo oo laleeyahay ciddaas xaqule ma jirto laakiin qof kastaba maadaama wixii ay ay wax wax dhibaato dhacda ay tahay qof walba meesha uu kasoo gaaro unbuu ka qaad qaadaa marka innaga waxaan sheegi karnaa wixii inaga iwitness anaa isheena aynu ku aragnay marka way dhici kartaa inay intaas ka basaan waa macquul oo dad kaleeto ay ka qaad qaadaan waa garta doctor cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa marka goobta marka aad gaarteen jawiga siduu ahaa haddii bal aad noo yaro sharaxdo jawigu runtii wuxuu ahay mar yani daqiiqad ka hor dad badan oo faraxsan oo sheekeysanaayo wax cuntaynaaye oo haddana si deg dega murugo ula soo gudboonaatay marka waa wa wa waad malayn kartaa yani farxad iyo murugo intaas leego isu cogsaday way dhib badanta waa tahay marka adinka dhimashada afarta qofa maahane dhaawacyo inteen leeg baad isbitaalaadka gaarsiiseen lix lix qof ayaan qaadnay lixda qof isbitaal madiina ayaynu badi dadkaasi dhimashadii dhaawaca isugu jira ma waxay ahaayeen dad rayida oo makhaayada dadkii joogay ah mase askar iyo mas-uuliyiin dowladeed ayaa ku jiray
horta qofka wejiga ugama qoro mas-uul ama askari midna wejiga ugama qoro laakiin hadda wax tuuta la gesnaayo dowladeed kumaynan arag bal waxaad marka iiga warantaa ma waxaa jira ambalaasyo kale iyo shirkado kale oo sidiin oo kale gurmadka deg dega ah oo dadka gaarsiiya dhakhaatiirta marka sidaan oo kale ay wax dhacaan oo goobta yimid
actually wax oo official ah oo la yaqaano oo free ambulance service micnaha free ambulance service markaan leeyahay kala jeedaa ambulance oo qof kasta waca karo oo yacni qof kastoo dhibaataysan u gurmata oo official la ogyahay oo aan aamin ambulance lahayn ma jirto laakiin way dhici kartaa ambulance shaksi oo leeyahay gurigiisa u taalla ama goobtiisa shaqa u taalla way dhici kartaa laakiin inagu hadda ma ogin wax official ah oo riboodadaas laga helo waayahay doctor cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa marka dadkan dhimashada iyo dhaawaca isugu jira ee aad ka qaadeen goobta ma waxaa ku yaalay qaraxii dhacay ee meesha ka dhacay mise waxaa ku yaalay rasaas la furay dhaawacyadooda ama dhimashadooda maxaad nooga sheegi kartaa
sare horta wax kasta oo qofka dilaaho waa waa biibaha dilaan dhimasho waa dhimasho laakiin hadda wuxuu iiga muuqday dadka waxay ahaayeen wax oo qarax firiska marka wixii ay qarxaan firirkooda ayay dadka ku ayay u badnaan dhaawacyada iyo dhibaatada gaarsiisa caruur ma ku jireen ama waxaan ku arkay laba cunug oo la ii sheegay inay ilmaha caseeyaha baalashka kobaha caseeyana ahaayeen da-aadooda imise jir camal ayay ahaayeen waa saddex iyo toban maximum badnaan saddex iyo toban toban saddex iyo toban meelahaas u badnaayeen marka laba wiil oo yaryar ay ahaayeen ha ha waayahay bal marka waxaad iiga warantaa goobtii markaad gaarteen ma jiray gurmad kale oo san su-aashan siyaabo kala duwan ku weydiiyey adinka maahane ma jiran cid kale oo qaadaysa ama dadku usoo gurmata qaraxa markuu dhacay waxaan u malaynaya waxaa jirta gawaari oo booliiska uu leeyahay baabuur oo ambulance oo booliisku leeyahay iyo mid oo gobolku leeyahay labadaa baabuurna arkeen insha allah doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan aadan madaxa ambilansyada aamin ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington waana idaacaddeenii habeenimo xeer ilaalinta gobolka minnesota ayaa shalay dacwad ku soo oogtay lix dhallinyaro soomaali maraykan ah oo lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay ku biiraan ururka isis ee ka dagaalama wadamada ciraaq iyo syriya oo markaasi dowladda maraykanka ay u aqoonsan tahay argagixiso xeer ilaaliyaha gobolka minnesota andi lager ayaa sheegay in raggaasi ay isku dayeen xeelado badan si ay ugu safraan ciraaq iyo syriya haddaba waxaa shalay maxkamadda tegay wariyaha v o eeda maxamuud mascade waxaana uu kula kulmay hooyada laba ka mid a dhallinyaradan oo lagu magacaabo ayaan maxamed faarax wuxuuna ugu horreyn weydiiyey magacyada wiilasheeda waxaa iga xihan laba caruur ah magacyadooda maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax Ee, wiilashaada maxaa lagu eedeeyey oo loo soo xiray ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xiray ma naqaano shalay labiyo tobankii markay duhurka ay ku taagnayd ayaa f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma hadli kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi een, cadnaan aawe cadnaan wuxuu daayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahay iyo walaalkay ayaa guriga joogay kuligeena waxay iskugu kaaya keeneen fadhiga
Ee, wiilasha marka adiga lagaa xiray ee, labadooda ma halkan baa lagu xiray mase laba magaalo kala duwan sandiyaga wiilal baa lagu xiray halkanna wiilal Een, ninka la yidhaahda cadnaan waxay naga- waxay ka soo kaxeeyeen shalay labayo tobankii duhurnimo waxay ka soo kaxeeyeen guriga Een, maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu california ku xiran yahay Ee, ee, waa gartay dabcan sida ay warbixinta ay soo daayeen waxay ku eedeeyeen in ay u socdeen waddanka syriya oo ay argagixisada halkaa joogta taageerayeen Ee, eedaas markay idii yimaadeen adinka ma idii sheegeen annaga waxa waaye asal soomaali ahaan haddaan nahay caruuraheenna waxa waaye een, ah, suuriya wax taageersan male because soomaali labaatan iyo shan sane ilaa labaatan iyo afar sanaa dagaal ay ka socotaa wax ilaa hadda ka hadlaaya male intaasoo caruur ahoo waalidiinka dhinteen kuwa hadda tan- dabadooda kusoo jiro oo la xirxiray kuwana gadaashoodaa la xirxiri doonaa annaga waalid ahaan dhibaata nagu haysato waddanka waddankeenina waxaan uga soo cararnay dhibaato iyo nabadgelyo inaan waddankaan ku helno marka mar- een, ah, marka nabadgelyadii aan waddankaan soo doonanay waxay ay noqotay argagax dhibaato caruuraheena ina la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro Een, caruuraheena inaan lagu rido wax la yidhaahdo cabsi oo kuwii yareera guriga noogu noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasaad la shaqaysiin aniga mana aaminsanayn ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan waa gartay laakiin ee, waxaa jirta in ee, la sheegayo in caruurtan ee, la xiray ay qof u warramayeen oo magaciisa ay qolada f b i du ay qariyeen Ee, ma jira qof u imaanayay oo dhallinyaro ah oo aad ku arkayseen oo wiilashiina la socsocday ama aad hore u taqaaniin oo hadda ee, xariggan la xiray aad ku tuhumaysaan inuu jiro Een, haa waa jiraa wiil waa jiraa oo caruurta ku dhex jiray oo iskaga dhigaya casaan walaal ahaan inuu u- u- u yimaado oo maarkin oo uu wax u sheego ilaa hadda anigana ma garan karo kole wiil yaroo soomaali ah oo eejkoodoo kaleeta ah haddii f b i soo adeegsatay haddii qolo kale soo adeegsatay aniga wax aan ka sheegi kara maanta oo aan ka caddayn kara mascadoo ma jirto Ee, adigu marka ee, haddaan hooyaa tahay ee, dabcan weliba waxaad ka mid tahay magaaladan hooyinku la ogyahay inay ilmahooda daba socdaan oo ee, badanaa garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro adoo ilma caruurtaada wada marar fara badan baan kugu arkay Ee, marka wax aad adigu hadda ee, wiilashaadan la xiray aad uga shakisnayd ama dhaqdhaqaaq ka duwan kuwii hore aad ku aragtay miyay jireen maya because caruurteeda hooyo wadankan toddoba caruur ku rays garanaysaan ahay marka caruurteedana waxay ku noolaayeen maasha allah beautiful life aabi iyo hooyo is isqabo oonan weligood dhibaato aanan ka dhexdhicin caruurtooda wada korsanaayaan ahayn dhibaatadan haddayna soo food saartay waa wax cusub oo haddeerta wadankan kusoo biiray oo caruuraheena na leeyahay ciddaasay ataagaya ama ciddaasay la jiraan ama ciddaasay support ay ku yihiin marka aniga ma aaminsan caruurteeda beautiful life aan ku noolaysiiyey dhibaatadaana waa wax haddana soo food saartay marka cida aad tuhmaysaan miyaa jira oo leeyahay ilmahan iyaga ah meesha xun u wada oo een, madaxda ka bedelaya oo halkan jooga walaalo kuley horta anaga sidaan arag aan u aragno bilkoos dowlad anaga ma lihin wax maantana taageersan oo ama aan dhinacayna soo istaagayana ma jirto bilkoos waxaana lagu arkay dowlad la-aanta hooyo keligeed ama single mother oo caruur korsanaysa oo keligeed loo beehoofsanayo dhinac loo baxsanayo ama hooyo iyo aabbo isla wada jooga caruurahoodii marka dhibaatadan waa wax haddana soo food saaray waa wax caruureen hadda soo food saaray Een, marka ma garan karno ilaa iyo hadda ma garan karno waxaan iyo geemkan siduu u jiray iyo sida waxa waxa ahaa waalidiin badan baa dabcan aad aad hadda halkan ku joogtaan ee, oo caruurtooda hadda ay wada xiran yihiin maad aragteen arrintan ma ka wada hadasheen Een, waalidiinta kulley ilmaheena ilmayaasha waa isku soo wada koreen waa wax wada saaxiibo ah ama iskuul ha isla wada dhigtaan ama dugsi qur-aan ha isla dhigtaan ama banoon ha isla ciyaaraan marka aniga ma kala qaadqaadayo caruurtii kulli caruurta waxa waaye waa hal mid bay isla wada yihiin walaalo matalan ee, waxaa jirta oo kale ee, waalidiinta qaarkood ilmahoodii badana inaanay la socon oysan ka warqabin meesha ay tegayaan waxaa dhici karta mararka qaar in ilmihii si daran meel lagaga duufsan karo adinku ka waalid ahaan marka ee, ma waxaad tuhmaysaan ciyaalkiina inay dad wax qaldan ka dhaadhicinaya inay jiraan ma waxaad tuhmaysaan in ee, qolooyinka sharciga ee dowladda lafteedu ay dhibaatada qayb ka yihiin oo qofkii isagoo oon sheekadanba ku jirin ee, hiwaayado kale waxaa loo tusayo seed waxu tuhmaysaan walaalo waxa waaye ama dowlad ha ka qayb ahaato ama dad kale biniaadana ha ka qayb ahaadaan kolley waxaan u- u- u arkaa aniga ayaan ahaan ah dulmi caruurteena lagu haayo meel kasta adduunka ay ka joogaan isnaad ole minnesota keligeeda maahan caruuraheena istee baartaa lagu suubsanayaayoo baadhigoodaa la gadanayaayoo tahriib qaarkood qaarkood daraagaa lagu lagu abiyus gareeyey oo la yidhi daraagada qaarkii kaleeto aan diinta kula cararaynayna waa kuwaana dhinacaanana laga soo galay marka caawa lamaba garan karo ma dowladda dhinaceeda ma dad caadi oo naloo soo adeegsadaa ma garan karo masxado dhibaatadan haddayna soo food saartay
taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo ah hooyada laba ka mida dhalinyaro soomaali maraykan oo lagu soo eedeeyey inay xiriir la lahaayeen ururka isis waxay u waramaysay waryaheena minnesota maxamuud mascade dhinaca kalena waryahayaga maxamuud mascade waxa uu la kulmay hodan cali cumar oo ay walaala yihiin guuleed cali cumar oo isna ka mid ah dhallinyarada dacwadda lagu soo ogay waxaana ugu horreyn uu weydiiyey bal magaceeda
magacayga hodan baa lay dhahaa dhalinta maanta meesha la soo xiray ee walaalkaabaa ku jira dabcan saan maqlay ee, wiilka kula dhasha magacii guulaad
guuleed maxaad aaminsan tahay in loo soo xiray guulaad waxaan aaminsanahay in lagu soo xiray xaqdarro iyo wax oo ma aragtay hadda si aan meesha markaan ka akhriyay oo qof been ka sheegtoo sarabgareeye Ee, waxyaabaha lagu eedeeya waxaa ka mid ah in uu ka mid ahaa dhallin doonaysay inay waddanka syriya u dagaal tagaan oo argagixisada halkaa ka dagaalantay uu ka mid noqdo Ee, adigu ma qabta arrinta noocaas walaahi waxaaseyto wax ka jira ma aha cunugan yir- cunugan waa cunug yar oo shaqaysta oo iskuul dhiganayay oo walaalihiis iyo annaga dhanbana wada caadi- caawinayay oo hooyadiis caawinayay waxaan oo laga sheegayo wiilkeena annaga waxaan ka ognahay ma jirto wax oo ka jira oo run ana ma aha cunugeennana habeen iyo maalin anakuu noo soo hoydaa gurigeenna wuu imaadaa waxaanayto oo laga sheegayo annaka waabuu nagu cusub yahay Ee, eedaha waxaa ka mid ah ee, la soo jeedinayay in ay dhalintu doonayeen inay dalka ka baxaan oo ay ee, qaarkood la soo celceliyey Ee, adinka wiilkiinu hadda koor ma isku dayay inuu ka baxo dalka walaahi horta ciyaalka ma aragtay hadday rabaan inay baxaan dee ciyaalka kaleete kama duwan way bixi karaan freedom bay haystaan citizen kulligood way haystaan wayna shaqaystaan hadday rabaan vacation inay qaataan ay soo noqdaan dee waa wax la gartay adduunweynaha dhan baa sidaas sameeya annagaba waan sameynaa da- dadkan iskuullada ruux kasta la wada dhigana way wada sameeyaan ee laakiinse wax oon annaga oo ognahay oo wiilkeenna oo dhibaato uu xagga u aadayay iyo waxaas iyo ma jirto waxaasna waxba kamana ogeyn maad ka shakiseen wax shaki oo wiilkeena naga soo galay ma jirto habeen iyo maalinna wuu noo soo hoydaa waana ka warqabnaa Ee, shaqsi ahaan muxuu sameeyaa isagu waa wiilkeena wuxuu ka shaqeeyaa security weeyaan um, wuxuu u shaqeeyaa um, uh, headquarterska oo target um, corp- corporate meeqa jir weeyaan iskuulna wuu dhigtaa hadduu labaatan sano galay Ee, ma college buu dhigtaa mise high school um, college buu dhigtaa MCTC m c t c u dhigtaa waa gartay marka adigu walaashiis baa tahay waad ka weyn tahay miya mase waad ka yarta waan ka weynahay walaashiis weyn baan ahay kulle dabcan qof weynaa tahay oo maraykanku koray ee waxaad ii sheegtay wax shaki ah inaadan ka dareemin ee waxyaabaha f b i du ay sheegeen oo kalema reboodka antony generaalka ka soo baxay xafiiskiisana waxaa ka mid ah in ee, uu jiray shaqsi magacooda ay qariyeen oo wiilashan ee, la joogay islamarkaasina marar fara badan ee, codad ka duubay oo ay kala sheekaysanayeen inay rabaan inay syria tagaan oo ay ka qayb qaataan ee, dagaalka halkaa ka jira Ee, adigu cid gooni oo cusub oo waayihii hore aydnaan ku arki jirin oo waayihii dambe uu saaxiib la ahaa oo aad ku arkayseen ma jirin may horta wax cusub aan ku aragna ma jirto aam, annaga saaxiibadii oo kulligii wuxuu saaxiib leeyahay oon dabagaleyno ma ma jirto mana mana naqaano de wiil dhallinyaro ah de- dadweynaha dhan buu saaxiib la wada yahay annaga habeen iyo maalin ma daba soconno wuxuu saaxiib leeyahay waxba kamana ogin wixii la sheegay iyo wixii la duubayna waxba kama ogin haddayba nagu cusub tahay arrintan annaga aan wada maqalnay laakiinse annaga aad iyo aad waxaan uga xunnahay ilmaheenii guriga anagoo ayagoo jooga inayna laga kaxaystay oo sidaasna loo wada galay oo ilmaheeniina ma aragtay wax ayna ahayn laga dhigay ayaan aad iyo aad uga xunnahay oon rabnaa inay dadweynaha maqlaan Ee, sababta marka haddii wiilka aanu aanu dembi lahayn ee, ee, sida aad aaminsan tahay wax hadda uu sheeka uu ku lug leeyahay in aysan jirin maxaad aaminsan tahay in loo xiro marka walaahi aniga wax loo xiray oon aaminsanahay ma jirto laakiinse marba hadday wiil yar oo soomaali oo dhallinyaro ah oo diintiisa ku xiran oo shaqo iyo iskuul iyo gurigiisa iyo masaajidka u dhexeeya marba hadduu yahay oo wiilasha fiifiican la socda way wada shikinayaan maadaama maba rabaanba ruux straight inuu noqdo baan u malaynaya aniga sidaan filanayo wiilkii markuu yaryahay oo dhallinyaro yahay oona dee diraag iyo eh, jidadka iyo waxaan uuna ku jirin way dabagelayaan dabagelantaas ay dabagela cunugii neeftay ku dhejinayaan freedom dhanba maba haystaba markaa isdhahdeed baxna markaa isdhahdeed baxna waxaa la dhahayaa flightka ma fuuli karo waa ka meeshan buu u socday sidan buu samaynaysa wax ilmihii oo waxaas baddaas ku jirin bay afka u gelinayaan aad iyo aadna waan uga xunnahay ilmaheenna hadday annaga straight noo yihiin ay masaajidka ku jiraan ay qur-aankooda dhiganayaan ay ilaahaygooda caabudsan yihiin oy shaqaysanayaan oo weliba shaqada ay ku jiraan shaqo ay oo kor tahay oo iskuulladoodana dhiganayaan dee si- cunugsaas ah sideeba maska- maskaxgalba ma aha in laga shakiyo waxaasayto laakiin hodan hodane waxaad ogtahay in ee, ilaa iyo hadda shan iyo toban soomaali ah ayaa baxday oo wadanka Syria aaday oo ka dagaalantay qaar lagu dilay sida idaacadaha aad ka maqashay Ee, sidoo kale Soomaaliya markii dagaalada al-shabaab ka dhaceen wiilal kale oo Soomaaliya ayaa iyaguna baxay oo dagaalada ka qayb qaatay Ee, marka sheekadu dabcan way ka- way- waa wax dhici kara in dadku ay halkaa aadaan Ee, marka adinku aadaha noocaas haddii la soo jeedinayo kuwaana ay hore u jireen sideed u arkaysaan marka hadda aniga kuma dhahay waxaan ma jiraan ee way jiraan waana maqalnay waxaan aniga horta indhahayga ku arkay maaha laakiin wax ameriyaha aan ka maqlay oon ka akhriyay articleska iyo waxaas way jiraan laakiinse ani waxaan ka hadlayaa on walaalkay waxaan ka hadlayaa walaalkay iyo dantiisa iyo problemkiisa iyo waxa lagu haysto dee ruux kastaba familkiisa waa different situation bay ku jiraan wiil kasta oo hooyo ka tegayna dee aya- de- reerkaa unba og wuxuu yahay iyo iyo iyo ma aragtay problemkiisa laakiin annaga waxaana haysta annaga iyo familkayga iyo walaalkayn baan ka hadlayaa un
hodan cali cumar oo ay walaalayihiin guuleed cali cumar oo ka mid ah dhallinyarada dacwadda lagu soo ogay waxay u waramaysay maxamuud mascade halkaad nagala socotaana waa v o a
qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan markana dhegaystayaal gudagelaynaa warbixino ku saabsan weerarada ka socda dalka yeman barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan aanse ku horumarna qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay barxadda hore ee maqaayad lagu cunteeyo oo ku taalla magaalada muqdisho sidaana waxaa v o eda u xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada muqdisho ayaa v o eda u sheegay inay qaadeen ilaa iyo afar qof oo qaraxaasi ku dhintay iyo lix qof oo dhaawaca dhinaca kalena dagaal ka dhacay degmada taleex ee gobolka sool oo u dhexeeya laba beelood oo degmadaasi wada dega ayay ku dhinteen shan qof halka ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale sida v o eda uu xaqiijiyey dr cabdikariin axmed deeriye maxkamad ku taalla dalka masar ayaa labaatan sano xadhiga ku xukuntay madaxweynihii hore dalkaasi maxamed mursi maxkamadda ayaa maanta oo salaaso ah ku dhawaaqday xukunkan dacwadan ayaa ahayd mid la xidhiidhay dhibaato loo geystay dibadbaxayaal kasoo horjeeda xukuumaddii mursi sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii kuwaasi oo ku warbannaan baxay xarunta madaxtooyada madaxweyne mursi ayaa ka badbaaday xukun dil ah oo ay suurtagal ahayd in lagu xukumo sidoo kale waxa ay maxkamaddu xukuntay labaiyo toban ka mid a madaxda ururka ikhwaan muslimiinka iyo taageerayaashooda xeer ilaaliyayaasha dalka talyaaniga ayaa dalbaday in xabsi loo taxaabo laba ka mida dadkii ka badbaaday masiibadii markabkii dadka tahriibayaashaah ay saaraayeen oo lagu tuunsan yahay inay iyagu markabkaasi wadeen dadkana tahriibinayeen mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa goordambe oo isniintii shalay soo xaqiijiyey inay kala ahaayeen wadaha markabkaasi macmalka oo u dhasha dalka tunisiya iyo kaaliyihiisa oo u dhasha syriya kadibna ay soo saareen dad tiradooda lagu qiyaasay sagaal boqol oo qof oo kasoo dhaqaaqay xeebaha dalka liibiya dowladda iiraan ayaa ku baaqday xabad joojin deg dega oo ka hirgasha dalka yemen madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in la joojiyo dagaalka islamarkaana la bilaabo wadahadallo lagu soo dhisayo xukuumad wadaaga dalka yemen waxaa toddobaadkii afraad ka socda duqayn ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee xulafada uu sacuudigu hogaaminayo kuwaasi oo beegsanaya jabhadda xuutiyiinta oo awood ku qabsatay qaybo badan oo ka mida dalkaasi yemen
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington markana yeman wararka ka imanaya dalka yemen ayaa sheegaya in saddex haweena oo soomaali ay ku dhaawacmeen duqaynta diyaaradaha sacuudiga ay ka fuliyeen magaalada sanca weeraradii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhaca ayaa axmed cabdi aadan oo ka mida soomaalida ku sugan sanca waxa uu la soo xidhiidhay idaacadda v o eda isagoo u xaqiijiyey dhaawaca haweenkaasi axmed ayaa sidoo kale sheegay in weerarada dalka yeman ay soomaali kale ku dhinteen ismaaciil xuseen farjar ayuu qadka telefoonka ugu waramay hadda ilaa inta waxaan hayaa saddex gabdhood oo saddexda gabdhoodba ay kasoo gaareen dhaawac xagga maaragtay lugaha ah gabdhahaasoo la kala yidhahdo faadumo iyo hinda iyo gabar kaleo iyadaanan magaceega aanan weli helin oo iyadana maarata dhibaato kasoo gaadhay jubka xagga maaragtay markuu kusoo dhacay aqalka ayaa markii ugu horreysay ku gariiray marka kadib waxaa kusoo dhacay kabadh say wax u noqdeen xaggay wax ku noqdeen goobtay wax ku noqdeen maxay ahayd ma gurigooda ma meel kale
waxay horta gurigooda ayay ku noqdeen oo gantaalkii marka uu ku dhacay xaafad la yidhaahdo salaami kadib waxaa bilaabatay in ay guryuhu ay ay ruxmaan oo daaqadaha uu uu gariirku ka maaragtay ka ka riso waxaa sidoo kale bilaabatay inay guryaha qaarkood ay dhulka galaan waxaa la sidoo kale bilaabatay in ay dadkii ay dareemaan cabsi aada u weyn oo qof kasta uu yidhaahdo malaha adiga ayay wax kugu agtaada ayay wax ka dhaceen ama gurigaad ku jirta ayay wax ku dhaceen waan gartay marka waxyeeladu ma rasaas baa mise waa guryihii kusoo dumay iyo qalabkii kusoo dhacdhacay dadka inta badan waxa weeyaan waa guryaha ayaa kusoo dumay weliba dadka guryaha muraayadaha leh aqalada muraayadaha leh ku jira ayay dhibaatadu inta ugu badan saameysatay ayay saameynaysaa waan gartay xaaladooda imika waa sidee hadda weyn lada yihiin gabdhaha daweyna waa loo qoray oo hadda imika daweyn ay qaadanayaan baa jira oo farmasiyada ay ay ka gateen waa hadda way aada u roon yihiin walaahi sidii hore la moodayo aada uga roon yihiin waayo markii hore waxaan sahayn ama lug baa go'day ama maaragtay taa xalisa gaadhin laakiin ma gaadhin waan gartay jawiga guud ee bal magaalada cadan haddaad sawirigay siisid bal xaaladeeda imikasay tahay magaalada cadan in muddaada waxay ahayd in bishan tan iyo intuu dagaalkii weerarada duufaanada ay socda ee sacuudiga wadaan uu bilowday bishaas dhan dadku waxay ku nooyihiin cabsi gaar caruurta iyo dumarka oo iyagu naxdintan maaragtay kasoo waaqsan la waxyaalahan dhacaya ee maaragtay wadafada marka nolosha oo sidoo kale nociishadoo iyadana aada u adkaatay oo wax walba uu noqday qaali gaar ahaan markii la waayey biyihii iyo korontadii iyo shooladaha dabka lagu shito oo dadku inta badan noloshooda aada ugu tiirsanayd taas ayaa keentay dadka marka inay noloshooda u cabsadaan oo lacagtii oo wax walba weynla weerarada maalmahan cadan iyo dagaalada yaa xilligan gacanta ku haya markaad eegtay dhinacyadaas ku haya wallahi labada cadan ima sahlana xaaladeeda weliba koonfurta waa meelaha wadooyinka lagu dagaalamay waxaana adag marka in la helo qolada gacan sarreyso waayo waxay noqotay meel markii hore shacabka ay deganaayeen shacabkiina markay abaabulay oo kadibna isku dayna cudminta ka hor yimaadaan marka waxaaninkiin baa ka dhacay saliilaqaa ka dhacay dad soomaaliyeed oo ilaa labaatan qof gaaraysa ayaa ku dhimatay oo dadkii kamid ahaa diyaaraduhu duqeeyeen ama dad maaragtay meel ay qoryo laga birlaqaysanaya ku qarxeen dhibaato dhibaatada halkaas way adag tahay walaal in la helo xaqiiqda rasmiga ee meesha ka jirta yaa ku yidhi markaa labaatankaasi way dhinteen adiga yaa ku xaqiijiyey waxaa ii xaqiijiyey dad goobjoog ka ah oo meesha joogay oo telefoonna ku weydiiyey toddoba kamida waxaaba ii sheegay in soomaalida ay ay ahaayeen u dhashay soom- soomaali iyo iska dhalay carab yaman ah oo muwaladiin ah marka toddobadaas qof iyadana waa waxaa la ii sheegay in ayba joogeenba meesha qofka laga beelaqaysanayay goormay ahayd markaa
hadda waxaa kasoo wareegtay laba toddobaad ma ma waqti qow ma ahayn marka een, goobta ay in, ku dhinteen halkee bay haddaad dad tilmaan ka yar bixisid horta dadka inta ugu badan waxay eh, degan yihiin xaafadna qaabasta ayay u badan yihiin waxaana rajaynayaa meel xera ciidan ah inay dhibaatada ay ka dhacday eh, toddobada qof ay ku dhinteen laakiin eh, dadka kale ee shacabka waxaa la sheegay in ay diyaarad ay diyaar duqayma ay wax ka soo gaareen oo dadka iyo madaasir laisku adeegsanayo ee shacabka maaragtay aan loo afayeenin ee beryahan dambeba ka socotay cadan markaa dadka kale ee aad leedahay ilaa saddex iyo tobanka markaad t- toddobadaad ee, sheegtaad tiri xero ciidan bay ahaayeen saddex iyo tobanka kale maxay ahaayeen iyagu dadka shacabka ayay ahaayeen dadka shacabka ayay ahaayeen oo saasaa laigu xaqiijiyey marka yaa ku xaqiijiyey dadkan shacabka iyaga
waxaa ii xaqiijiyay dad kamid ahaa dadkii maaragtay aasay ee ka- ka qayb galay afkooda marka weerarada cirka iyana ku dhinteen miyaa
weerarada ciidamada ah saas weeyaan marka een, jaariyadda iyo cid ka hadashay oo si rasmiga uga hadashay adiguma maqashay may ma maqal ma maqal ilaa iminka ma maqal wax ka hadlay oo soomaali ee, ku- oo arrimaha xitaa hasan shalcada laftigeeda aan kula hadlayo dad baa ku dhintay oo nig habeenadii goorisa laba gabdhood oo guri ay ay deganaayeen oo oo oo- oon ka fogeyn meesha digada diyaaradaha wa- waa la sheego la xaqiijiyey sidoo kale gabadh meel maraysa in ay tacshiirad ay ay qabsatay waa la sheegay oo oo xabad madaxa kaga dhacday marka dadka inta badan lagama ha wax ka warrama way yar tahay ee, ma- dhibaatadooda kaasi waxa uu ahaa axmed cabdi aadan oo ka mida soomaalida ku sugan dalka yeman oo u waramayay waryaheena ismaaciil xuseen farjar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd waa kan cabdiraxmaan furre oo inala socodsiiya
wacanow wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta doodda gaaban maamulka jubba ayaa dhowaan si rasmiya u dhaariyey toddobaatan iyo shan xubnood oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee maamulka jubbaland kuwaasoo lagu dhaariyey xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada kismaayo iyadoo in muddana uu socday hannaanka xulashada xubnaha ka mid noqon doona baarlamaanka jubbaland haddaba xubinta doodda ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa sida loo arko dhaarinta xubnaha baarlamaanka cusub ee jubbaland iyadoo qaar ka mida dadka ku nool deegaanada uu jubbaland ka taliyo ay si diiran u soo dhoweeyeen xagga kuwa kalena ay arrintaasi saluug ka muujiyeen waxaa igala qayb galaya cabdulaahi guuleed iyo dool mahad salaad guddoomiyaha jaaliyadda jubbaland ee gobolka minesoro cabdulaahi adigu aan kugu bilaabee maxaad ku saluugsan tahay xubnaha baarlamaanka cusub ee la dhaariyey asalaamu calaykum bismi illaahi raxmaani raxiim n waan suluugsanahay walaalow waxaan u suluugsanahay aniga horta jubba markii la dhaho waa waama horta gobolka waama weye n waa dadkii xaqa ulahaa ama ku dhashay n horta lagalama tashanin ama dadka deegaanka wax laga talageliya ma jiraan qolada maamulka sheeganahaya n oo halkaa kismaayo joogaan baa iska magacaawdeen wax soomaali matelahaya ma aha mana u cuntona haya mana qaadanayno mana naga midna maaha anaga taa weeye maamulka halkaas laga magacaabay ama baarlamaan adduunkana waxaan u sheegayaa iyo dawladda federaalka igaad beesha caalamka waxaan u sheegayaa arrintaas waa wax soomaali u cuntamahaya ma aha soomaalina uma dhanna n beesha caalamka waxaan u sheegayaa arrintaas yaana lagu qaltamin waan gartay taasaan aniga mowqifkayga kaa weeye walaal waan gartay dool waad maqlaysaa in cabdulaahi wuu saluugsan yahay adigu markaa ka waran fikirkaaga bismillahi alxamdulilah waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogta adduunka dacaladiisa khaasatan jubbaland ummadda soomaaliyeed ku nool tan kale waxaan halkan ka salaamayaa v o a aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad interviewda maaragtay aad maaragtay aad igu soo darsatiin su-aasha cabdullaahi markaan usoo laabto wuxuu yidhi maaragtay baarlamaanka lasoo xushay oo toddobaatan iyo shanta qof ah baarlamaan dadka gobolka ay u dhan yihiin ma ahan waa baarlamaan lasoo doortay shaksiyaad ay soo doorteen anigu haddaan ka hadlo aragtidayda waa ka duwan tahay cabdullaahi guleed waxay uga duwan tahay haddii shaksiyaad baarlamaanka jubbaland ay soo dooranayaan waxaad u malayn kartiin oo markhaati ah dhihiina macalin ini ah dhegihiina macalin bay leeyihiin laba sano ayay qaadatay maamulka baarlamaanka in lasoo dhiso haddii shaksiyaad ay soo dooranayaan mar hore ayaa lasoo dooran lahaa waa maamul soo jiray wakti la geliyey time iyo ofid badan la geliyey international community-ga ay wakti geliyeen guddi ay usoo saareen guddigii muddo soo jiitamayey waxaa macnaha ay ay nasiib u yeelatay in bishan aan ku jirno shan iyo tobankeedii maamulada macnaha gobolka jubbaland dadkii deganaa duqeydoodii odayaashoodii waxgaradkoodii aqoon-yahankoodii waan gartay international community-ga ay wada fariisteen waktigii iyo timekii labada sano ah in dadkii soo doorteen toddobaatan iyo shan qof oo baarlamaan ah baan anigu aaminsana walaal waad maqlaysaa cabdulaahi guuleed dool wuxuuba taagan yahay dhidibada laba sana baa loo soo aas-aasayo waxan wax shalay bilowda maaha mana silugna kama imaan karo bal adigu maxay maxay kula tahay
asalaamu calaykum walaalo horta waa hadal su-aal weeye waa ninkaas mowqifkiisu ka hadlay iyo aragtidiisu weeye waxaa weeye soomaali maanta walaalow hade runta ma sheegto rabbina kama cabsato waxay nin walba uu jawaab buu iska bixiyaa oo macnaha ama rib rabitaankiisu ka hadlaa taas waa shaksi rabitaankiisa weeye tu soomaali mowqif soomaali leedaho kuma uusan hadlin waxaa weeye taas ma aha wax loo dhanyaha odayaasha iyo dadka deegaankaad ayaad wici kartaan wax maamulkaas iska iska keensada weeye dadka deegaanka lagalama tashanin dadka deegaanka kamid ma aha cawaashada waa aragtay gobolkii dadka gudaha joogaya cabaadi haya qabaa'iladii baa wada cabaadi haysa dadka deegaankii wax shuqul kule maaha walaal wax nin shaksiya ama fikradiisa ama asaga rabitaankiisu ka hadlay weeye walaalkayga doolow wuxuu cabdulaahi taagan yahay arrintaad sheegaysid waxba kama jiraan dadkan maamulka ayaa soo xulay oo waxay odayaashu keeneen maaha arrintaa maxaa ka jira cabdu cabdullaahi cabdullaahi waan dhegaysanayay cabdullaahi walaalo waa runta waxaa la yidhi ninaan hadalka beenta ninaan hadal runta ka sheegin been baa xusuusan bay soomaali ku maamahday garbaha annagana malaa'ig baa saaran waa nala xisaabtamaya hadalkana inuu noo fiicnaadaa fiican maaragtay inaan farta isku pointi garayno waa laga fiican yahay arrintan waa arrin international community-ga maamulka jubba aqoonyahankoodii iyo waalidiintoodii iyo saldaana iyo saldanadii ugaasyadoodii qof walba oo waddankaa degan arrin ay wakti geliyeen ay time geliyeenna taasi waa tu aan macnaha anigu shaksi ahaantayda inaan la raraadiye ma ahanba taasu macnaha way way qoran tahay caddaynteedii oo ummadii baa aragta garsoor ah oo arrintan markhaati ka noqonayo oo koogjoog ka ahaa laba sano soo socotay muddadii nasiibka loo lahaana bishan aan ku jirna shan iyo tobankeedii bay noqotay maamul iyo shakhsiyaad qof ay soo doorteenna ma ahan hadday shakhsiyaad iyo maamulka maashay ka jira ay shakhsiyaad ay soo doorteen uu noqon lahaana haddii laba sano miyayna sugi lahayn oo laba sano ka hore waxooda soo dooran lahayn marka waxaa caddaynteeda iyo macnaha markhaatigeeda iska leh labadaas sano muddadii soo socotay in macnaha dadka maamulka meesha degan ay ku qanacsan yihiin waxa meesha ka jiro ayaan anigu dhihi lahaa macnaha ma jiraan waan gartay siyaada soo doortay ma in haye cabdulaahi waad maqlaysaa dool weli wuxuu taagan yahay shakhsiyaad ma soo dooran maamullo ma soo dooran ee waxaa soo doortay eheladii iyo markaas suldaanadii iyo eh, ugaasyadii dadkaasi ay ka soo jeedeen adigu taas maxaad ku sulugsan tahay Ah, walaal waxba kama jiraan weye taas ma jir inay jirin baan ku cadaynahayaa loomana dhanna beelashi odayaashii o dhan baa cabaadi hayaan oo oyli hayaan oo laga taga iyagu tagtaagan oo la yidhaahday kanayto kan weeye kanayto eh, naam, eh, ama waaba yar tahay oo meesha waaba yar tahay ama qabiil heeraa tahay oo eh, ma garata oo eh iyo waxaas marka eh, noq- meeshaas meel odayaal soo maamuleen ama aqoon-yahan soo maamule ama qabiilaaski u dhanaayeen walaal maaha dowladda federaalkana waxaad moodaa jubbooyinka inay iska dhaaftay oo iska hilmaamtay ama sana ay xaqiiqta ayna runta ay ka sheegaynin Eh, ama sana ayna aad u maalmarayso En, waan gartay.
marka beesha caalamka waxaanu sheegaynaa annaga arrintaas inaa dib loo fiiriyo laga noqdo dool baan siinaya Cabdullah- Eh, dool eh, dool waxa uu taagan yahay cabdulaahi En, dee doolow adugu odayaal baad markaasi kusoo ah, tallaabo roganaysaa laakiin wax oday la yidhaah ama suldaan oo eh, ka qayb qaato dadka ergada soo xulay ma jiro En, sidee u aragtaa marka jawaabtaadu maya maxay tahay way ji- way jiraan walaal suldaamo badan baa jira gobolada kasoo jeeda eh, macnaha eh, waxaa jooga international community baa jooga eh, maamulka juba dad macnaha oo ayagana markhaati ka ah goobjoog ka ah baa jira walaal oo qofka shaksiga eh, qof everybody has a opinion opinionkiisa qofku wuu sheegan karaa cabdullaahi guuleed kuma beeninayo anigu ma dhahayo waxaas iyo waxaas qofka bini-aadamkana been baad sheegaysaa waa laga fiican yahay haddii dad waaweyn la yahay waxaan waa fikradiisa isaga opinionka shaksi ahaantiisa weeyaan laakiin aniga na opinionkayga way noqon kartaa macnaha oo qofka bini-aadamka opinionkiisa wuu wuu wuu sheegan karaa laakiin maamulka toddobaatan iyo shanta xubnood baarlamaanka lasoo dhisay waxaan geed lagu gabanaynin oo meena lagu soo xaganaynin waa maamul si cadaalada lagu soo dhisay international communitygana ay fadhiyeen caqiladii uqaashi iyo waxgaradkii ay joogeen hadda haddii walaal macnaha uu qof iska boobaya ama wax la samaynaysaan hore u sheegaba hadal baan kusoo laabtay horey baa waxaan loo boobi lahaa la samaysan lahaa ama shakhsiyaad ay samaysan lahayeen intaas ayaan dhegaysta ku soo koobayaa xubintii dooda gaaban oo ay gala qayb galeen cabdulaahi guuleed iyo dool mahad salaad guddoomiyaha jaaliyadda jubbaland ee gobolka minesoro intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo cabdiraxmaan furaano intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadyadan waxaa iska daba imanaya siyaasiyiinta doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka waxaa sidoo kale sii badanaya falanqaynta dhinaca siyaasadda ee arrintaas la xidhiirta dhinaca xisbiga dimuqraadiga waxaa ilaa iyo hadda shaacisa inay xilkaasi u tartamayso wasiirkii hore ee arrimaha dibadda hillary clinton iyada oo dadka siyaasadda falanqeeya ay leeyihiin ma jiro tartamo kale oo cidhiiri ku gelin kara inay noqoto qofka dhinaca xisbiga dimuqraadiga ka soo baxa ee kama dambaysta la tartamo murashaxa dhinaca jamhuuriga haddaba haddii clinton ay tahay qofka keliya ilaa iyo hadda xisbigeeda diyaarka waa inay tartanto waa kuwee tartamayaasha jamhuuriga ee ilaa iyo hadda shaaciyey inay doorashada isreerreebka ay gelayaan waa kan abuukar yaxya sanay madaxa xarunta falanqaynta siyaasadda iyo cilmi baadhista oo uu fadhigiisu yahay magaalada colombos ee gobolka ohio ilaa hadda maxamed eh, waa mahadsan oo kale Een, waxaa isha- waxaa hadda isoo shaaciyay ilaa hadda usoo bandhigay inay israaxayaan eh, doorashada eh, labada kun iyo lix tobanka mad- wadanka mareykanka ee saddex ruux waa ninkii la taqaana een, ted cruz oo ah macnaha qolada liida mta tea partiga kamid ah oo laakiin macnaha republicanka macnaha kamid ah laakiin qolada xagjirka ah, aadka xagjirka u ah Eh, waxaa kaloo kamid ah liida rand paul iyo waxaa kaloo isoo shaaciyay hadda mark rubio saddexdaasaa ilaa hadda la ogyahay oo mataqaanaa een, soo bandhigay inay u sharaxan yihiin labada kun iyo lix iyo tobanka saddexdaas tartamee jamhuuriga ka socday ee aan sheegnay ka sokow waxaa jira tartamayaal kale oo aan weli muujinin go'aankooda hase yeeshee dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed iyo doodaha siyaasadda dhinaca warbaahintuba ay muujinayaan inuu damac ku jiro haddaba waa kuwee kuwa la filayaa dad badanaa kolleysa ka mid a mataqaanaa xisbiga jamhuuriga oo yani la rajeynaya inay soo baxaan oo ay soo bandhigaan mataqaana adiga kolleyta waqtiyada uu soo socdo waxaa ugu cadcad ugu weyn nin la mataqaana jeb bush oo state florida mataqaana governor ka ah ama mataqaana guddoomiye ka ah waxaa kaloo kusoo asagana kusoo xigo nin asagana kolley asagana governor kale ah oo la yihahdo chris christy oo jooga new jersey macnaha governorka new jersey ah waxaa kaloo asagana jiro la rajeynaya inuu soo baxo oo soo shacbixiyo lilahasana mike hakaby oo asagana ahaa jira mataqaana governor ka ahaa jiray stateka mataqaana arkansas marka intaasa iyagana kaleeto mataqaana aan aan hadda so far aan qiyaasan karaa in iyagana mataqaana ay soo bixi doonaan axadii daraad waxaa gobolka baaxadda yara new hampshire ee waqooyi bari ee maraykanka ku yaala doodi dhex martay ku dhowaad labaatan ka tirsan siyaasiyiinta jamhuuriga kuwaasi oo ay ku jireen saddexda hadda inay tartamayaan shaaciyey iyada oo kuwa kalena la saadaalinayo inay tartanka marun soo geli doonaan siyaasiyiintani waxay ka doodayeen siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka qodobkaasi oo u muuqda inuu udubdhexaad u noqon doono tartanka doorashada ee sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka haddii haddaba aynu isbarbar dhigno siyaasiyiinta shaaciye inay tartamayaan iyo kuwa la filaya inay dhowaan ku dhawaaqaan kuweebaa dhinaca magaca iyo xilalkii ay horey u soo qabteenba ku weyn oo la filayaa inay fursad wanaagsan yeeshaan kolley niyow horta waxay ku xirtaan mataqaana hadba macnaha waxay ka gadhayaan xisbigooda oo macnaha jamhuuriga waxaana mataqaana sida badan hadda dhihi karaa mataqaana kolley waxaa laga yaabaa in xooga maana sida badan uu hadda soo baxo uu cadcadaado laba naal dhihi karaa kolley hadii macnaha ay dhacdo nin hadda waa ninka cararaya mataqana mark rubio oo nin dhalinyaro ah mataqaana kolley firfircoon kana yimid mataqaana kolley dad reer macnaha immigrants macnaha ama mataqaana soo haajiray waddanka yimid oo kubaka yimid ninkaas waa macquul hadduu macnaha kaqado hadafkiisa iyo iyo iyadiisa mataqaana xisbiga jamhuuriga si fiican oga garo waxaa kaloo iyadana macquul ah haddii ay dhacdo inuu isoo sharaaco jeb bush oo ah ninka lala sheegay madaxweynihii hore mataqaana george bush oo aad mataqaana kolley taba xoog u leh kana imaanaya state mataqaana ama ama gobol aad mataqaana isagana kolley taba xagga doorashada mataqaana kamid ah sida mataqaana ugu cadooda ugu waaweyn haddii ay noqoto doorashada qofkii laga doortada mataqaana uu soo bixi karo inuu qaro mataqana inuu madaxweynihii mataqana soo soo gaaro marka labadaas qof baa laga yaaba mataqana inay si badan ay hantaan macnaha codka xisbiga jamhuuriga haddii haddaba ay hillary clinton tahay ta ugu magaca iyo fursadda wanaagsan dimuqraadiga waa aya tartamaha jamhuuriga ee iyadu haddii ay soo baxdo loo langelin kara wallahi kolley hadda ilaa taas niyo saadasheeda waa adag tahay waxay ku xidhantahay mataqana hadda mataqaana kolley sida loo aqbalo guud ahaan xisbigooda sida looga aqbalo iyo gaar ahaan sida dadweynaha macalay maraykanka u aqbalaan ayay ku xidhaan doontaa laakiin kull kulley guud ahaan xisbiga jamhuuriga sida badan waxay kolley macnaha ay rabaan inay soo saaraan ama ay keeni doonaan qof macnaha macquul u ah dadka maraykanka guud ahaan fikirka macnaha guud oo jamhuuriga mataqaana kolley taba xambaari kara taasaa marka macnaha waxaa laga yaaba mataqaana jeb bush iyo nin kaloo mataqaana mark rubio inay noqdaan dad macnaha labadooda macnaha gaar ahaan jeb bush inuu mataqaana uu macnaha maadaama nin macnaha qabka dhanka dhexe macnaha oo xisbiga jamhuuriga mataqaana ku jira uu yahay uusan macnaha nin macnaha daralihi kara mataqaana xagisa ama mataqaana ama fikrada mataqaana aad macnaha oo fogfog oo dadka kala qaybin kara inuusan inuusan keenaynin ay u badan tahay marka ninkaasaa laga yaaba mataqaana inuu adig kuleetadi macnaha ay noqoto ugu dambeynta inuu asaga meesha ka soo baxo dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay tartamayaasha xilka madaxtinimo ee doorashada maraykanka oo soo badanaya intaynu barnaamijkan oo kalaha mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka kaalintii heesaha iyo suugaanta ayaanu soo gaadhnay haltan aan ku wada nasanno codka fanaanada saabriin iyo heeskeedii dheesha
Thank you. intaas aynu ku joojino codka baxsanee fanaanada sabriina ka hor intaynan idaacadda soo xidhin waxaan idiin haynaa war deg dega waxaa inoo faahfaahin doonta falastiin mahadsaned xuseen dowladda maraykanka ayaa goor dhoweyd liiska argagixisada ku darta hogaamiyaha al-shabaab sheekh axmed diiriye oo sidoo kale loo yaqaana abuu cubeyda iyo nin la aaminsan yahay inuu ku-xigeen u yahay oo lagu magacaabo mahadkaratee sharcigani waxau xayirayaa dhammaanba hantida labadaasii qof maraykanku waxay sheegeen in axmed diiriye uu hogaamiye u noqda al-shabaab kadib markii uu dhintay hogaamiyihii hore axmed cabdi godone bishii sebteembar ee sanadkii hore waxaa kale oo ay maraykanku sheegeen in mahadkarate oo sidoo kale loo yaqaano cabdiraxiim maxamed warsame uu jagooyin muhim ah ka soo qabtay qaybta amniyaadka ee al-shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa iyo weerarada ismiidaaminta iyo dilalka qaarijinta ah ee soomaaliya iyo kenya ay ka geystaan al-shabaab sanadkii labadii kun iyo sideedda ayaa maraykanku ay al-shabaab u aqoonsadeen inuu yahay urur argagixiso aad bay u mahadsantahay warkaasi ayaa u dambeeyey baahinteenii idaacadeed waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go-aankaaga waxaa idinla socodsiin doona ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere haatanse aniga iyo falastiin waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo didn't